waa runtii waa shir aad iyo aad muhiim ugu ah afrika iyo turkigaba waxa uu soo socday qorshihiisu labadii sane ee u dambeeyey laakiin covid nneteen-ka oo kala fogeeyey habkii dowladuhu ay wada shaqayn jireen iyaa muddoba geliyey hakad hadduu qabsoomay alxamdulilah waxaa shirkan guud ahaan isku kaashanaya labada daraf waxaana ugu waaweyn waxyaabaha layska kaashanayo dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga dhinaca teknolojiyadda waxbarashada beeraha marinta arrimaha bulshada iyo mawaadiic kale oo runtii aad iyo aad muhiim u ah shirka iskaashiga iyo madashan waxay leedahay taariikh dheer mudday soo socotay tusaale ahaan kulankii koobaad wuxuu dhacay sanadkii laba kun iyo sideedii dabadeedna halkaasaa lagu aasaasay fahanka guud iskaashiga labada dhinac kadibna waxaa la qabtay mar kale laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa markaa xigay qorshaha ku xiga oo labada dhinac ay iska kaashanayaan waana shirkan oo ah meertadii saddexaad shirweyne iskaashiga sidaynu wada ognahayba turkigu waa saaxiib dhow dal aan walaalanahay dana badan naga dhexeeyaan aan iskaashanno na garab istaagay xilli xaaladda dalkeennu aad u adkaa marka marka afrika laga soo tago dee soomaaliya waa marinka istaraatiijiga ah ee isku xidhaya labada dhinac waxaanu ognahay tobankii sane ee u dambeeyey xidhiidhka wanaagsan ee dowladeenna iyo dowladda turkiga ka dhexeeyey inuu u sahlayo inay marinkaas istaraatiijiga soomaaliya ku guulaysato xilligan waxaa aad lasaga dowladaha caalamka sidii dhinaca horumarka loogu wada tallaabsan lahaa sidii meel looga soo wada jeesan lahaa mushkiladaha iyo aafooyinka ay ka mid yihiin kuwa dabiiciga ah iyo kuwa aadamuhu abuuraan oo argagixisadu ay kow ka tahay maalintii jimciha ayay kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab dayib ordogan wuxuu ahaa kulan walaalnimo maalin jimcaha qabsoomay jawi aad wanaagsanna ku dhacay waxyaabaha ay ka wada hadleen waa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinkii ee wada socday labada dal labada madaxweyne ay hogaaminayaan taasoo ay ka mid tahay dhinaca iskaashiga maalgashiga labada dhinac amniga iyo horumar lagu sameeyo dhinaca beeraha wax soo saarka iyo khayraadka taasoo madaxweyne ordogan uu ganacsatada soomaaliyeed kula dardaarmay islamarkaana u soo jeediyey in ay khayraadka dalkooda u suuq geeyaan dalka turkiga taasoo kor u qaadi karta dakhliga dalkeenna waxaana ognahay in turkigu uu dalkeenna ka caawiyo xitaa uuna siiyo kab dhinaca miisaaniyadda dowladeenna ah iskaashigaas sidii loo dardargelin lahaa ayaa laga wada hadlay markii dambe labada madaxweyne waxay go'aansadeen inay salaada jimcaha wada ogaan oo tukadaan labada dal ay matalayaan iyo labada shucuub ee walaalaha ay matalayaanna halkaasay ugu duceeyeen